SBS Radio
ayayay macaan waa midaan hooy laga odhane helayo antiyay macaan waa midaan hooy laga odhane helayo
bismillaah aad baad u mahadsan tahay dareenkaygu runtii aad buu u sarreeyaa maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan kowda julaay maalintii xorriyadda soomaaliya aynu ku qabanno xaafadda filiminton sharaf bay noo tahay sharaf bay u tahay runtii jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxaa ka soo qayb galay runtii marti sharaf aad u fara badan aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan barnaamijkan soo qaban qaabiyo ka soo shaqeeyo waqti geliyo si aan kor ugu qaado magaca jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan waddanka austraaliya bulshadu runtii aad bay ugu faraxsanaayeen dadka soomaalida sideedaba waa dad muwaadiniin ah intooda badan runtii aad bay uga heleen aad bayna ugu rayaaqeen dad badan baa yimid oo caruur iyo muxuu ahaa ii sheeg qoysas baa isugu jira ujeeddaduna runtii waxay ahayd caruurteenna soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan inay inay arkaan runtii maalintooda ay fahmaan inay jirto maalin iyagoo ay leeyihiin oo ah maalinta kowda julaay maalinta xorriyadda soomaaliya ujeeddada iyo hadafka ugu weyn wuxuu ahaa qoysaska iyo carruurta in loo qabtay barnaamijkan waxaanu keenay waxaanu keenay barnaamijkii qalabkii carruurtu ay ku ciyaarayeen waxaan u samaynay barbecue waxaan u samaynay fantasiyo kale runtii aad bay ugu farxeen aad bayna ugu rayaaqeen waxaan runtii run maanta waxaan ku soo aadnay waqti xoogaa iska adag ayay ahayd jawiguna xoogaa runtii ma fiicnayn laakiin ilaahay xamdigiis sidaan filayna uma dhicin jawigu roob baan filayna maanta roob badan ma da'in dadkii waa yimaadeen aad baa looga soo qaybgalay barnaamijkii wax soomaaliduna runtii xaafadahan hadda aynu annagu aynu joogno oo aanu ka shaqayno aad bay ugu badan yihiin waxaan filaynaa insha allahu mustaqbalka sannadaha soo socda mid ka ballaaran tan inaynu qabanno muxuu aa ii sheeg kumanaan qof oo soomaaliya ah ay ka soo qayb galaan hadda laftigeeda maanta tiradooda aad bay u badneen soomaalida asalaamu calaykum magacayga waxaa lahada jamiil cabdi xardiid maasha allah maanta wallaahi aad iyo aad baa maalin fiican bay ahayd maalin qurux badan bay ahayd maalintii xorriyadda soomaaliyeed maasha allah annagu hooyooyin haddaan nahay ciyaaladii dhammaan kulli aad bay u injoogareeyeen aad iyo aad maasha allah maanta aad iyo aad bay ilmuhu u faraxsanaayeen sanadadii hore sanadkan aad buu uga duwan yahay maasha allah maanta dee lagama sheekeyn karo ciyaarihii baa la keenay hidiyo dhaqankii calamadii ilmihii dareemo aan caadi ahayn bay galeen mud aan caadi ahayn waxay dareemeen inay wadankoodii joogaan ayaan is oran karaa maasha allah hooyooyinkii aabooyinkii ilmihii dhammaan aad baa loo faraxsanaa maanta aad iyo aad bay qurux badnayd wallaahi waxaan oran lahaa maasha allah iyaguna meeshay joogaan bay farxadda aan u malayna inay nagala qayb galeen ay guryahooga xaflada iyo adduuniya waxaa laga yaabaa farxadda iyaguna ay ka muujinayeen marka waxaan ka rajaynayna insha allah sanadka sanadada dambe soo socda inay kasii qurux badnaan doonto oo wadankeeni dib ugu noqon doono insha allah farxad iyo baraaro insha allah aan rajeynayna aad baan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciiga waxaa lalaa sahre cabdi aadan waxaan joogaa australia melbourne maasha allah maanta ma la soo koobi kara farxaddeeda waa midii igu horreysan malaynaya aniga aan la kulmo kowda kowda luuliya marka hore waxaa lagu dhigi jiray meel indoora laakiin maanta outdoora lagu dhigay maxaa lagu dhigay baaggeena maasha allah aad iyo aadaa maanta u dareemaya ilaa xalay dhan baa sugi la'sanaa maasha allah maasha allah aad baa u faraxsanahay maasha allah caalamka soomaaliya marka la qaada siiba maasha allah maasha allah aad ilin igu imaatay ilahi waxaan ka baryaynaa waddankeena inuu noo hagaajiyo maasha allah nooga dhigo saanoo kale ugu ciidno ilahi baan ka baryayaa wax weyn wax weyn maasha allah ma la soo koobi karo wax weyn wax weyn wax aad iyo aad iyo aad u weyn inta kale kenya ku qaadan jira laakiin maanta australia ku qaatay maasha allah ma la soo koobi karo marka farxadeeda wallaahi ilaah baa og ma la soo koobi karo ilaa xalay dhan aan sugaya waagi mubriyaan ku hayay maasha allah maasha allah intaasoo qoof soomaali iskugu imaata calankii labato hidihii dhaqankii qof walba qoslaaya qof walba ku hagareynaya maasha allah maasha allah ilaah waxaan ka baryanaa soomaalina saa iskugu duubnaato sidii laisku jecel yahay hadda hagga laisku siinaayo meel kasta ay joogno inaan saa iskugu duubnaano isku dad isjecel aan noqono ilaah baan ka baryaa inaad dad wanaagsan wada noqono isjecel ma ma la soo koobi karo waa dareen aad u weyn aad u weyn aad u weyn aad waa u jidaad shucuurteeda qof walba shucuurtiisana waa arki kartaa si u faraxsan yahay ilmihiisii iyo dadkii la soo wada labistay dadkii dhan la isku soo baxay dadkii dhan iyadoo maanta ay jirta weli qaboob oo roob oo wax jira dadka dhan soo wada baxeen waa dareemaysaa farxad farxad ka weyn inaysan jirin Waa- waxaa loo dareemayn qabowga waa farxadda farxadda loo dareemayn waa farxaddaasayto loo soo baxay qabowgaas darteed loo soo baxay marka maasha allah dadka guriga jooga xitaa way dareemayaan aadaa loo wada dareemaya qof walba wuu dareemaya qof walba soomaaliyana wuu dareemayaa ka wada luuliya maasha allah maasha allah dareenkayga waxaa waaye aad iyo aad baan u faraxsanahay soomaalidii oo dhan baa halkan kasoo qayb gashay aniga waa waaba faraxsanahay waxaa moodaa inaan soomaaliya joogo oo aan u dabaaldegaynaa maantay toole dee calankeenni waa waxaa waaye maalinta xorriyadda qaadanay marka waa u da- u dabaaldegaynaa maasha allah aad iyo aad bay u faraxsanaayeen iyagoo dareemaya dee inay soomaalidii community dadkoodii oo dhan ay arkayaan xorriyad maalinta ay dadka dhan faraxsan yihiin farxadda aad bay uga qayb qaateen ayagana dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dee maalin wanaagsan baan leeyahay waa maanta waa maalinteenni waa inaa maalmahan oo kale aad iyo aad dadka ay iyo u dareemaan oo aad loo tixgeliyo ay ka soo qayb galaan xafladaha sidan oo kale sanad walba bismillahi raxmaan raxiim maantay dareenkaygu aad iyo aad buu u faraxsan yahay Een, anigoo magacaygu yahay xaawo axmed suleymaan een, ka imaadayna sydney een, gaar ahaan u imaaday maanta independent day maalintii een, soomaalida een, kooda yuliyo loo dabaaldegayo inkastoo aysan maanta maanti ahayn laakiin loo dhigay dib cashan ciidda oo imaatay iyo Een, aad iyo aad baan u faraxsanahay ciyaalkayga iyo aniga ayaa ka imaanay sydney haddee meeshaan aan maanta joogo waxaan ila tahay inaan joogo sayna soomaaliya long time baa igu dambeysay aan imaado meeshaan oo kale aad iyo aad iyo aad lama dareemi karo saan u faraxsanahay Een, soomaalidana waxaan dhihi lahaa haddee insha allah meel sanad walba sanadkan sanadka dambe iyo insha allah mar walbaba inaan u dabaaldegno meel alle meesha joogaanna isku imaanno reesidna haddaan nahay waxaan inagu melihin reer malbon baa aad iyo aad nooga soomaalidu communitiga nooga badan yihiin sameeyana sanad kasta aad baan ugu mahadin- mahadinayaa Een, soo dhowaada Een, waxaan ku cabir lahaa meel walba soomaalidu joogto inay faraxsan yihiin saan u faraxsanahay maantay iyo si ka badanba Een, ayagana insha allah annaguna waan samaynaynaa insha allah mar walba waanan jeclaan lahaa inaan sameeyo Ee, gaar ahaan waanan u imaaday Qor- imaanshaha halkaan imaaday aniga ciyaalkayga waa maantaan u imaanay Qor- ma aan imaan wax kale Aye- soomaali maantaan u imaaday independent day aad iyo aad bay usoo dhameeye u dhoweeyeen Een, way cayaarayeen maanta oo dhan heesihii soomaaliga heesta caalanka maba ay fadhiisanba saasaaka u nimid bismillahi raxmaan raxiim fawsiya cabdi cilmi baa la yidhaahdaa melbourne baan deganahay aad iyo aad buu dareenkayga u kacsan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa inay isku wada yimaadaan saan u faraxsannahay ay u wada faraxsanaadaan noo yimaadaan Een, dee waa kaas aad baan u faraxsanahay aniyo carruurtaydiiba waxaan leenahay ku ciida farxad meel walbood joogtiin dee waa kaas annagu waanu waanu damaashaadaynaa waanu baabakyuugii ciyaartii wax walba maasha allah bay noo tahay maanta aad baan u faraxsannahay asalaamu calaykum Mag- magacayga waa- waa haaruun iyo maanta waa maalin oo faraxsan oo waxa joogan oo soomaali oo soomaali meelaha dan oo ka imaanayaan waa meel fiican maanta And you are Jamal Mantua Eid Celebration Wire. Uh, I feel happy, we're really fun.
bismillahi raxmaan raxiim Ah, magacayga faado maxamed cabdi Ah, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay xafladda maanta kowda luuliyo midooda soomaaliya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka sanadkiisa kale soomaaliya oo isu imaatay oo nabada oo barwaaqo oo bashbash ah annagana meesha aan joogno australia melbourne ilaah nagu nabad yeelo dhammaanteen allahna xifdiyo carruurta iyo hooyo iyo aabooyinka ilaah noo xifdiyo magacayga waxaa laydhaha raxmo maxamed waxaan leenahay kuwii isku duubnaada ilaahaya ka dhigo kuwii waddankooda anfaca ilaah naga dhigo waxaan leenahay hambalyo hambalyo happy independence day soomaali aniga waxaa la dhahaa cashir turuc mar waxaan hambalyaynayaa dhammaan soomaalida oo hambalyaynayaa maanta loo dabaaldega kooda luulyo waxayna dareenkanaga waxaa waye sidii inaan nahay inaan soomaaliya joogno oo soomaaliya ay nabadeeda soo noqotay dhammaan soomaalida waxaan u hambalyaynayaa happy independence day runtii eh, dareenkayga maanta aaduu u sareeya Eh, waa markii ugu horeysay ay soomaali eh, halkan degan ay xaflad eh, eh, maalinta xornimada ay ku sameeyaan meel barxad weyn oo bannaan ah Eh, waayadii hore waxaan ku samayn jirnay hoolal yaryar laakiin maanta waxaan iskugu nimid meel barxad ah waana u jeedaa maanta tirada dadka ka soo qaybgalay runtii waa wax lagu farxo shucuurta aaday u sareysaa soomaalidana aaday u qiimeynayaa yacni maalinta xornimada waxaan rajaynaynaa in soomaalinimadii wadanimadii ay soo laabato waxay ku tusinaysaa yacni in ay soo noqonayso eh, wadanimadii soomaaliya qaasatan markaad fiiriso maanta waxa meesha yimid oo ka qaybgala waxay u badan yihiin dhallinyaradii halkan ku dhashay iyo kuwii igoo yaroo halkan la keenay Eh, waad dareemaysaa in shucuurtoodii ay aad u sareyso ay wadankii iyo ay raba- eh, ay ka yimidaan ay ay jecel yihiin taasaa muujinaysa yacni maanta shucuurta inay saraysay ee loo baahan yahay in barnaamijyadan ee hadda iyo wixii ka dambeeya aan u soo bandhigno dadkao dhan aan iskugu keenno meel khaasatan carruurta aan say u ogaadaan waddankooda iyo taariikhdii wad- waddanka soomaaliya u lahaa tii bulshada soomaaliya waxaan u jeedinayaa in ilaahay nabadda nagu soo celiyo soomaaliya nabadda ku soo noqoto ee soomaaliya ay noqoto ee dowlad ee qobod leh ee awooddii hore ay laheedna ay yeelato hadduu ilaahay karaan la noqdo ee shicibka ku nool qurbaha khaasatan ee australiana waxaan aan- aan aan u dardaarmayaa aan u sheegayaa in ay taageeraan wix kastoo wanaag ah ka socda waddanka gudihiisa ay- ay- ay taageeraan eh, hil iyo hoob dhaqaale iyo- iyo iyo- iyo af iyo iyo social media waxay ku taageeri karaan ba- markay arkaan wax wanaag inuu socdo wanaagga waa in la taageeraa Ah, magacaygu waa sharbaake cabdi faarax Wal- een, aad iyo aad buu ayuu dareenkaygu u wanaagsan yahay waa raynrayn weeye aad baan u faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galo een, xafladda lagu xusayo een, midowga labada soomaali british somaliland and italian somaliland iyo maalinta gobonnimada een, soomaaliya Een, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo Een, waxaan ku lahaa run ahaantii xafladda maanta ta dhacday een, contribution ku aadan inaan ka warramo taariikhda soomaaliya markii aan samaynayey research ku aadan taariikhda soomaaliya waxyaabaha sida aadka ii soo jiitay waxaa weeye waa laba arrimood oo weli ilaa hadda een, iga macnaha fuqila xasuus ahaan mid waxaa weeye anoon fogaanaynin haddaan ka soo bilaabo aasaasayaashii een, Somali Youth League oo ahaa saddex iyo tobankii qof oo aasaasay een, waxaan waxyaabahan la yaaba waxaa ka mid ahayd da'dooda waxay u dhexaysay lix iyo toban ilamaa soddon iyo saddex jir lix iyo toban jir joogay xilligaas wuxuu la mid ahaa wuxuu qab- wuxuu la mid ahaa afartan jir afartan iyo shan jir maanta ta jooga ayuu la mid ahaa waad og tahay hadda in meeshan ku noolnahay xataa ciyaalka ugama tegi karno een guryaha ugama ciyaalka lix iyo toban jirka ah ugama tegi karno guryaha ugama tegi karno lix iyo toban jirkii joogay xilligaas ambishankiisu wuxuu ahaa shanta soomaaliyeed inuu k- ka dulkiciyo een imberiyaalyadii iyo gumaysigii haystay kana dhaliyo xorriyad buuxda taas aad bay ii soo jiidatay jaaliyadda waxaan u jeedinayaa inay ku laabtaan een anoon meel fog aadaynin aasaasayaashii xisbiga s y l oo ahaa dadkii u hogaamiya soomaaliya inay qaadato xorriyad waxay la imaadeen four point plan macnaha afar qodob bay, bay sameeyeen markii ay doonayeen xorriyadda mid waxay ahayd in dadka soomaaliyeed la mideeyo oo waxyaabaha u diidan inay mid noqdaanna la baabi'iyo oo ay ugu horrayso qabyaaladda qodobka isaga ah weli waa relevant weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in wax la baro dhallinyarada haa, in la- in wax la baro dhallinyarada si waddanka loo dhiso iyo maadaama dad badan iga dambeeyaan waxaan u daynayaa een, inta kale een, waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha midoobaan gacmaha ha isqabsadeen waxyaabaha yaryar ha iska ilaaweyn waddankooda ha dhisteen wasalaamu calaykum kowda luuliyo anagu anigu waxaan ahay eh, dadka dadka kowda luuliyo ku- u soo joogay oo wax ka xasuusta ayaan ahay Eh, haddee suugaan badanna waa laga tariyey waxaa ka mid a suugaanteeda goormaan ladnaannay goormaan lulalnay goormaan midoownay kulle waxay ku soo dhammaatay kowda luuliyo lix iyo labaatanka juun ay ka soo bilaabatay kowda luuliyo ku afar cisho keliya u dhexaysay marka soomaaliya haddii ay rabaan lixdan ee konton iyo siddeed sano ka hor sida dadku shucuurtoodu ahaa haddii ay rabaan inay ku soo noqdaan ilaahay ha aamineen dal inay leeyihiin ha aamineen diin inay leeyihiin ha aamineen laakiin intaa haddaanan runta laga sheegin haddee waxaa weeye fantashiruu fi lardi ayaa ka- ayay ayay ku socotaa marka taana wax wanaagsan ma aha jaaliyadda soomaalida ah ee australia joogta waxaan ilaahay uga baryayaa cudurrada cudurrada xagga nafta iyo xagga jirkaba ka jira ayaa dhulkeennii jira inuu ilaahay ka fiyoobiyo oo ka badbaadiyo inay ahaadaan dad u maqan dadkoodii iyo dalkoodii inay ahaadaan halkaana macno u yeeshaan ilaa qofka meesha ama waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa ayaa layidhi australia aan ka muuqanno aan wax ku darsanno siyaasadaha waddankan ka socda ardadaas yaryarka ay hadda soo koraya ee jaamacadaha ka baxaya aan o- u oggolaanno inay dowladaha hoose ka qayb galaan doorashooyinkaan gacan ku siinno magac markaasaan yeelanaynaa wassalaamu calaykum wallaahi dareenkaygu waa mid aad iyo aad u sarreeya oon aad iyo aad ugu faraxsanahay maalinta een, independentiga soomaalida oo aan maanta u dabaaldegayno oo dalka australia magaaladiisa melbourne aan ugu dabaaldegayno qiimo gaar ah ayay iigu fadhidaa revive waa na soo revive garaysay nolosheenni baad moodaa inaan newborn inaan nahay aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo communitygaygii faraha badnaa ee magaalada melbourne ku sugnaa aan kala soo qayb galo barnaamijkan maalinta xornimada soomaalida wallaahi dareenka bulshadu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u sarreeya qabowga jira iyo een, muxuu ahaa dabaysha dhacaysa iyo roobka jiray iyo sida loo taagan yahay laba isle ma ahan waxaadna ka garanaysaa soomaaliya maanta dadkeedu inay ka go'an tahay in ay een, muxuu ahaa wadankoodii u istaagaan wadaniyadoodiina dib u jafjafaan sababta waxa weeye qof walba oo soomaaliya weligiis iyo alihiisba wadani buu ahaa niyaddana kulli qof walba wax walba wuu ka jeclaa laakiin dhibaatooyinka faraha badnaayoo soo saameeyey soomaaliya ayaa gaarsiiyey inay heer ay duuganto haddase waxaad moodaa dadkii oo dhan inay maasha allah maantayto lasoo wada baxay la wada faraxsan yahay annaguna aanu si wanaagsan ula faraxnay soomaaliya waa ay socotay waana ay dhaqaaqday dalkeedii iyo danteediina waa ay garatay waxaan ku- ku ku guubaabinayaa dadka aan weli fahmin ama weli isleh weli meeshii horaa la taagan yahay inay weji- ka kacaaniin hurdada soomaaliya dhaqaaqday waanu guulaysannay waddanna qofku markii maalintiisa uu xoroobay uu aqoonsan yahay baa howlihiisa kalena u fududaadaan saas awgeed qof kasta oo soomaaliya waxaan kula talinayaa inay dib isu cusboonaysiin iyo dib isu abaabuli sameeyaaniin waddankana u istaagaan waddan la'aan waa nolol la'aan waddankeennii inaan u istaagno ayaan jeclahay mideeda kale halkan waxaan ka farayaa gabdhaha soomaaliyeed oo aan si gaara maantayto gobonimada maalinta gobonimada aan ugu hambalyaynayo gabdhaha soomaaliyeed rool fiican bay ka soo qaateen gobonimadii waxay ka soo qaateen eh, muxuu ahaa, jiritaankii soomaaliya dhismaheedii eh, muxuu ahaa iyo u gargaaristii dadkoodii markii dhibaatadu dhacday gabdhaha soomaaliyeed waxaan idin leeyahay guul maanta maalintii aad weligan ku diriim garaynayseen ayaanu dib u soo noolaysiinay oo horey u socota guulaysta een, aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay maantito Well, this uh, Independence Day Somali community celebration here in Flemington is bigger than I've ever seen it before, and um, it's incredibly well organised, and it's been lots of fun. Uh, I'm here with my kids who've been on the rides and have gone and got their face painted and are running around waving Somali flags. Uh, it's a really good vibe, and I really congratulate the organisers on today, especially because it's been threatening to bucket down with rain, but everyone just keeps dancing.
aad baa mahadsan tahay s b s maan salaamayaa iyo tiimkiina Een, een, waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan magacayga mahad mahad mahad maxaa warsamay waxaan ugu talagalnay barnaamijkan inaan dadka soomaalida especially dadka yar dhallaanka ah aan dadka waaweyn aan isxasuusino inay soomaaliya independent tahay soomaaliya inay xorriyaddeeda qaadatay een, konton iyo siddeed sano ka hor maanta ay tahay inaan dadka communitiga ku baraarujinno yararka dhallaankan dhulkan ku dhashay ama ku warbaarin aan u sheegno inay dal leeyihiin inay independent leeyihin marka waa markii ugu horreysay oo aan ku guulaysanay inaan ku samayno meel bannaana inta badan waxaa lagu qaban jiray xaflad waa la qaban jiray sanad walba laakiin waxaa lagu qaban jiray meel hool ah oo maaragtay gudaha ah indoor hadda sanadkan waxaan ku guulaysay inaan outdoor ku samayno walaa dadku aad bay ugu farxeen waa isu soo baxeen waa olow maalin qababa ay tahay aad hawadu u xun tahay dadkii aan rabnay inay soo baxaan aysan kulli wada imaan Een, sababtoo ah cimilada aad maarata xilliga winterkan ku jirnaa qababaha een, melbourne australia Een, taasaa keentay dadku inay xoogaa sidaan rajaynayn isu soo bixin laakiin dad badan baa yimi saasay tahay iyadoo qabow iyo roob iyo barafyo dhacayaan Een, barnaamij si fiican buu u dhacay dadkuna way u qiiroodeen markii dhaqankooda looga sheekeeyey Een, muhiimadda ay leedahay maalinta xorriyadda soomaaliya laga hadlay Een, maaragtay eh, midda kale arrintan waxay aad u caawisay isu imitiga communitiga iyo unitigiisa iyo iyo wadajirkiisa ummadda soomaaliya ee ku nool magaaladan een, melbourne victoria Aust- australia والله النيرة عيالك يروح ممكن وحي كوع عيالان ومارت اه لكن dhalinyarada iyo dadka waaweyn iyo kulli waxaan ugu talagalnay een, wacdi waan ugu talagalnay maarata arrimaha diinta waa laga sheekeeyey arrimaha dhaqanka soomaali historyga waa laga sheekeeyey een, ciyaarihii dhaqanka hiddahana special ciyaarta aad loo xiiseeyo dhaantada ayaa aad maaragtay loo loo qaadayo dadku ay aad u xiiseynayeen oo lagu qaadayo maalintan oo kale qiimaha ay leedahay aan caalanka soomaaliya heestiisi baa la qaadayey marka dadku dhallinyaradu aad bay uga helayeen dhinaca dhaqanka iyo ciyaaraha ayay aad u soo dhaweynayeen aad iyo aad muddaan ka shaqaynaynay hadda ku dhow saddex bilood ayaan arbaco kasta isu imaanayna ka shaqaynay arrintan se si fiican inoogu dhici lahayd Een, marka si fiican bay inoogu dhacday Een, aad baan ugu faraxsannahay Een, dad badan oo soomaaliya waxay ku gadanayeen meelo istoolla ah iyo dad kale oo communitiyada kale oo een, xaafadda nala degan oo ay ka mid yihiin altrayaanka iyo oromada ayaa iyagana istoola dhigtay een, ma- turkishka een, dad kaloo cadaan ah hay-ado badanoo hay-adda anay ka mid tahay red cross maaragtay waxyaalaha caafimaadka booliiska baana la jooga hay-adihii o dhan arrimahan qaabilsanaa arrimaha communitiyada qaabilsanaa oo dhan baa nagala soo qaybgalo wallahi. mid walba ten- ten dhuu leeyahay in aragtaan maraynaya marka barnaamijka saan saan u filayn si ka fiican buu u dhacay aad baan ugu faraxsan waxaan leeyahay dadka soomaalida ah maanta oo kale maalin laga maqnaado si kasta dabeesha xuntahay hawada xuntahay ila soo baxay ahayd dad badan way soo baxeen waa yimaadeen dad kale oo maqanna waxaan rajaynaynaa sanooyinka soo socda insha allah inay ka soo qayb galaan waxaan ku dadaalaa inaan noqono meel sida meelahan oo kale inaan ku noqono meel bannaan oo baag oo ka ballaaran oo een, xataa waxyaalaha la keena xayawaanka inaan keeno arigii een, idihii maaragta geelii inaan isku dayna insha allah maadaama australia waxaas oo dhan laga heli karo oo ahaa waxyaalihii een, soomaalida dhaqan iyo hidaha u ahaa inaan soo badin oo ballaarin inaan isku dayna insha allah Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.